wasiir axmed ciise cawad oo kulan kula qaatay gudaha garoonka muqdisho safiirada dowladaha caalamka u fadhiya muqdisho ayaa ka hadla go-aankii dowladda soomaaliya xiriirka ugu jirta dowladda geni kala hadalay laba arrimood labada arrimood waxay ahayd xiriirkaan u goynay dalka jamhuuriyadda guine sababtaan ugu goynay iyo sida aan jecelnahay beesha caalamku inay hadda ka bacdi arrimaha soomaaliya ula dhaqanto khaladka ay sameeyeen reer guine ma aha oo keliya inay qarannimadii soomaaliya u gafeen laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo shaq ficilka saas oo kale ah oo caqabad ku yahay inay dibudhac ku sameyso dib heshiisiinta soomaaliya iyo isu ururinta dadka soomaaliya
wasiir cawad ayaa sheegay muhiim inay tahay in fursad la siiyo dadka soomaalidu inay wada hadlaan haddii dadka soomaaliyeed aan la siinin wakti ee iyagu ku wada hadlaan tusaale haddaan usoo qaadano somaliland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ama xukuumadda federaalka ee soomaaliya hadday iyaga soomaali islah iyaga isu dhan iyaga annaga hal dad ah khayr baanu la jecelnahay walaalahayo somalilan inta goosashada rabta iyo dadka soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba laakiin annaga inoo taallaa sidaan u heshiin lahay dal kale oo dibad iyo xoogo kale nooma goyn karaan sidaanu u jiri lahay marka mar kasta oo faragelin dibadda nagu timaado waxay caqabad ku noqonaysaa isfahamka iyagii iyo maaragtay wada hadalladayadii
axmed ciise cawad ayaa isweydiiyey waxa somalilan ay kaga baahan tahay wadahadal soomaaliya la gasha mar haddii ay la macaamilayso dowladaha kale maxay dad uga baahan yihiin inay isla hadlaan hadday arkaan in dalal kaleeto ay ula dhaqmayaan sidii ay yihiin dowlad somaliland ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan soomaaliya oo gooni u taagan adduunka meel u aqoonsan ma jirto saas sharciyada adduunka oo dhan iyo go-aamada adduunka oo dhan un-ta auda dalalka islaamka carabta egad kulligood waxay qiraan soomaaliya inay tahay hal dal iyo hal dad oo mid ah marka adduunku saasuu qabaa saasayna tahay adduunkuna inuu sidaas dalalka qaarkood inay ixtiraamaan weeye go-aamada adduunku ay qeybta ka yihiin wixii khilaaf jira soomaalida iyaga dhexdooda inay ka wada hadlaan weye dowladda soomaaliya xukuumadda soomaaliyana sidai xukuumadihii horeeto diyaar bay u tahay inay walaalahood somalilan la hadasho la fadhiisato la heshiiso la isfahmo laakiin dal kaleeto inuu noo carqaladeeyo dhib noo abuuro kama yeereyno wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ka dhammaantay dulqaadkii ayna ka aqbali doonin geni iyo dowlado kale la macaamilidda somalilan
waxaan u sheegay inaanan geni ka yeelayn waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qeyb soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaado mid baacmushtar mid ganacsi ama wax mid kaleeto siyaasada ha ahaadee in in ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay qeyb ka tahay ay og tahay oo iyada lagala soo xiriiro
cabdulqaadir okay v o a muqdisho